haatana dhegeystayaal si aan mar horeba idinkugu sheegay waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka faaqidaada toddobaadka ah waxaana muqdisho noogu soo diyaarisay wariyaheenna zaynab abuukar maxamed
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo aannu maanta ku eegayno doodaha hareeyee doorashada golaha shacabka iyo qaabka ay ku socoto xilli midowda musharaxiinta ay soo jeediyeen in doorashada la hakiyo lagana wada hadlo si loo xalliyo tabashooyinka laga qabo sida ay ku bilowdeen doorashooyinka golaha shacabka iyo sidoo kale go-aankii guddiga doorashooyinka ay ku sheegeen in dib loogu laabanayo doorashada laba kursi oo dhowaan lagu doortay magaalada baydhabo iyo waxaa go-aankaasi uu ka bedeli karo walaaca iyo cabashooyinka jiray muddooyinkii ugu dambeeyey barnaamijka waxaa marti ku ah oo ka qaybgalaya doctor cilmi maxamuud nuur oo ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya senatar xuseen sheekh maxamuud mudane ka tirsanaa aqalka sare ee baarlamaanka iyo cabdinuur maxamed yuusuf siyaasi ahna mudane hore dhammaantiin ku soo dhowaada barnaamijka faaqidaadda waxaana su-aasha ugu horreysa een ku bilaabayaa doctor cilmi iyo sida uu u arko doodaha taagan iyo qaabka doorashada ay ku socoto
bismillahi raxmaan raxiim marka hore zaynab iyo xuseen iyo cabdinuur dhammaantiin waan salaamayaa iyo bahda v o a iyo ummadda soomaaliyeed eena dhegaysanaysaba run ahaantii dawaad og tahay oo doorashadani runtii waxay noqotay doorasho soo jiitantay muddo dheer laga soo bilaabo sanadkii hore ilaa xilligaana muxuu ahaayey inta la sameeyey ee doorasho la qabtay aada u yar tahay marka laga reebo aqalkii sare golihii shacabka labaataneye ayaa weli la doortay qaabka ay hadda ku socotana waxaan isleeyahay dee muddo dheer buu sii soconayaa waxaad moodaa taasi waxay ku imanaysaa uun dee hogaanka sare ee muxuu ahaa hogaaminaya doorashooyinka ood moodo muxuu ahaa in sidii loo baahnaa aanay muxuu ahaayey ugu haynin dee inay socodsiiyaan doorashada sidii loogu talagalay taas waxaa kaloo idna mugdi ku jira runtii habraacyada doorashada loo dejiyey oo aan aada looga fikirin markii hore in muxuu ahaayey habraacyo dhammaystiran oo nidaamsan oo muxuu ahaay qeexaya ilaa halka ugu dambeysa qeexaya hufnaantiisa hufnaanta doorashada iyo muxuu ahaayey hagaajinteeda iyo toosinteeda qeexaya oo faahfaahsan keliya lagu heshiiyey muxuu ahaay qodobo guud iyo muxuu hanaan runta runtii qabyo ah oo aan muxuu ahaay aan dhammaystirnayn taa iyo rabitaan siyaasadeed oo muxuu ahaay doorashadii inay si daacada oo niyadsamiya ku dhacdo aan muxuu ahaayey aanu meeshii jirin waxaa taa dheer iyadoo kalsooni darada dalka ka jirta siyaasiyiinta dhexdeed iyo hogaanka dalka muxuu ahaay aad moodo inuu muxuu aada u sii ragaadinayo taasina guud ahaanba ay ka dhigtay doorashadii doorasho ku salaysan muxuu ahaay boob iyo kala badsi inta muxuu ahay qof kastaba sida ugu suuragala ee muxuu ahaay ay doorashadii muxuu ahaay uu ku helayo marka arrimahaas oo dhan marka la isku soo xooriyo waxay keen keenaysaa dee mugdi fara badan iyo shaki fara badan bay keenaysaa doorasho lama odhan karo waxaweye waa doo waa xulasho sideeda xulashadiina hadday noqoto boob ay noqoto kusoo xulo waxaan isleeyahay arrintaasi dee khataraheyga keenaysaa anugu mar horeba runtii saluug fara badan baan ka muujinaya doorashada dadban gebigeedaba because doorashada dadban waxay ku dhici kartaa niyad sami iyo ummad iyo dalka oo is ogol iyo hoggaan midaysan oo muxuu ahaye dalka uu ku socodsiiyo markii ay kalsooni daradu jirto muxuu ahay doorashada dadban runtii waxay u ekaanaysaa dagaal sokeeyo oo dadku ay ku heshiiyeen oo kale marka an waxaan isleeyahay arrimahaasa ragaadinaya doorashada runtii muxuu ahay oo lagana yaabo inay muddo dheer sii jiitanto ama inay muxuu aha istaagtaba khatar muxuu ahay ee keeni kara senator xuseen ee guddiga heer federaal ee doorashooyinka soomaaliya ayaa qoraal ay soo saareen waxay ku sheegeen in dib loogu laabanayo doorashada laba kursi oo dhowaan lagu doortay magaalada baydhabo go-aanka guddiga muxuu ka bedeli karaa walaaca iyo tabashooyinka jiray muddooyinkii ugu dambeeyay marka la fiiriyo sida ay howsha ku socotay ha assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu asxaabta barnaamijka ay gala qeyb qaadanaysana waan salaamayaa waxa aan leeyahay saynaweyd haddaan su-aashaa ka jawaabo dabcan sida uu doctor cilmi sheegay doorashada mataqaanaa sidii habraaceeda la filayay heshiiskii aan ansixinin labada gole habraaceedana hore loogu heshiiyey si ka duwan ayaa hirgelinteeda ay mataqaana ku bilaabatay dabcan waxa aad ujeedaan marka ummadda soomaaliyeed siyaasi iyo shacab oday ergo shacab caadiya oo dowladdan rajo ka qabayba meesha inay mataqaanaa rajadii mataqaana laga qabay dowladnimada soomaaliya ay god sii gelinayso qaabka ay doorashada hadda ku bilaabatay marka taa si guud waa taa laakiin tan hadda mataqaana guddiyada doorashada iyo shaqada ay hadda mataqaana bilaabeen oo ah inay ma aragtay yidhaahdaan kuraasta qaar ha lagu noqdo waa ku noqosho dabcan waa infafaalo fiican aan dhihi karnaa laakiin meel oo almost hadda la doortay labaatan kursi ilaa labaatan kursi oo golaha shacabka ayna sii dheer tahay aqalkii sare oo markii hore asaga naftiisii mataqaanaa aan ognahay siduu ku yimid ama sidii mataqaanaa lagu keenay oo aan tartan ka soo dhicin ayaa labaatankii kursi oo golaha shacabka hadda lagu bilaabay ee uga sii dartay oo qaabka ay hadda mataqaanaa ay ku bilaabatay la yaab noqotay oo anfariir ay ummadii soomaaliyeed ku noqotay aan dhihi karno labaatanka kursi wax lagu tartamayba aad bay u yaryihiin oo maba dhihi karnaba mataqaana waa kow iyo labo haddayba wax jiraan marka guddigaas ama federaalka ama guddiyadii mataqaana khilaafaadka ee hadda inay ka daba tagaan bilaabay qayladii markii ummadda soomaaliyeed ay bilowday ay yidhaahdaan qaar baa celinay hadda intaa keliya hadda la celiyey macnuhu ma ahan ayagii oo dhan baa in lagu wada noqdo u baahan sababtoo wax lagu tartamay oon hadda dhihi karno oo macno leh waa yaryihiin sidaa darteed mataqaana wixii la boobay wixii aan lagu tartamin intii tartamayaashii loo diiday inay isdiiwaangeliyaan dhammaantood in saxa loo qiimeeya ahayd guddiga si saxa uma qiimeynin iska mataqaana beri yeela ayaan moodaa inay mataqaana hadda samaynayaan sidaa darteed waxaan dhihi karaa hadda ku noqoshada hadda ay sameeyeen mana socon doonto dabcan waxaase u baahan ku noqosho wixii la galay oo dhan baa ku noqosho u baahan dibna loo saxo mataqaana dhammaan habraacyada dib loo raaco doorasho macnolena la qabto oo tan ka duwan insha allah cabdinuur senator xuseen iyo doctor cilmi labaduba saluug bay ka muujiyeen sida hadda ay howsha ku socoto adiga siday kula muuqataa nidaamka iyo bilowgii doorashada iyo habka hadda ay wax marayaan bismi illahi raxmaan raxiim seynab waa ku salaamayaa adiga iyo ka qaybgalayaasha bandhiga doctor cilmi iyo xuseen senatarka sala kadib ani runtii saluugaas aada iiguma muuqdo maxaa yeelay meesha laga fiirinayo meelaan ahayn baan anuu ka fiirinaya dalkan xayiran ee maaragtay ciqaabta ku jira maaragtay doorashadan loo wada garba xiran yahay sidii looga bixi lahaaba aniga runtii iyo muuqanaysa waxaanu ma wadadii ma hayaan ma cadaalad ba waxaan u malaynaya waa su-aalo kaleeto awalba waxaan ku jirnay doorasho dadban baan ku jirnay oo mid toos oo maaragtay dalka kama jirin marka doorashadii dadbanayd oo intaa dhib loogu jiro loo soo maray socon laadahay dalku u xayiran yahay dalku u gardaduuban yahay anigu waxaan u arkaa sidii looga bixi lahaa in ay tahay midda munaasabka ah inta hadda la qabtayna waan hambalyeynayaa inta dhimanna waxaan waxaan bogaadin lahaa oon soo jeedin lahaa in la qabto maxaa yeelay wax walboo la sameeyaba dadun bay ka farxeen dadna ka farxin mayso waxaa marka in hadda sidii hadda saaxiibka uu sheegay in lagu laabto haddee ma u malaynayo in xal kale ay keeni doonto ma malaynayo maxaa yeele dadka hegaya doorashooyinka waa dadkan waa madasha guddiyadan heel federaal iyo heer state guddiga xalinta khilaafaadka hawl la qabtayna de wixii khadada ka dhasha hore baa loogu sameeyey guddiyo ku shaqa leh ayaa loo sameeyey mar guddiyadu inay shaqahooda qabsadaan nidaamkooda ay ilaaliyaan kuraasta kuwa hadda ujeedaayo la xayiray oo nidaam mari doona insha allahu tacaala marka wixii saasoo kaleeta in nidaamka maraan wixii kaleetoo soco kale in la socodsiiyo saas aniga muuqanaysa marka say wax u socdaan waxaan leeyahay waa sidaa hadda maaragtay lagaga bixi karo gardaduubkaan ku jirn walaal haddii aan dib kugu soo laabto doctor cilmi go-aanka guddiga ka soo baxay xal ma u noqonayaa daafurnaan la-aanta doorashada ka jirtay iyo walaaca ay qabaan saamilayda siyaasadda soomaaliya run ahaantii seynab waa laga yaabaa inay qodobada qaarkood wax ka xalinayaan muxuu ahayey daahfurnaanta iyo toosinta doorashooyinka dadban laakiin weli waxaan waxaa muuqataay waxa weeye arrimaha siyaasadeed ee ku gadaaman oo ah inay madashii hogaaminaysay doorashooyinkani oo ay laga maarmaan ahayd inay mar walba ay kulmaan oo markaasi ay turxaan bixiyaan wixii caqabade ee jira isla markaana fududeeyaan muxuu ahaa sidii doorashooyinku ay u qabsoomi lahayd fududeeyaan in muxuu ahaayey observerski iyo dadkii goobjoogayaasha ka noqon lahaayee ilaalinayay muxuu ahaay shuruucdan iyo habraacyada lagu heshiiyey ilaalinaya ay goobjoog ka ahaadaan waxay u baahan tahay doorashadu in hareeraha la iska taago oo dalka dhani uu adeego muxuu ahaaye habsami u socodka doorashada uu adeego guddi keliya haatoo go-aano soo saara oo mar intay soo saaraan kadibna muddo dheer iska aamusa ama intay go-aano soo saaraan dabiqi kari waayaay runtii wax weyn muxuu ahaye masoo ma soo kordhinayso ani waxaa ila muuqataa arrintani waa arrin qaran wey oo nationala wey waxaa loo baahnaa inay dowlad goboleedyada madaxda dowlad goboleedyada ay ka go-an tahay inay doorasho lagu kalsoonaan karo oo legitimacy siin karta dowladda ma xukuumadda iman doonta siin karta oo shacabku aamini karo oo la odhan karo waa muxuu ahay qaabkii loogu talagalay bay ku soo baxeen baarlamaan lagu kalsoonaan karana muxuu ahay soo dhisi kara inay meesha muxuu ahay runtii ay yimaadaan oo hadafku kaa noqdo laakiin marka hadafku noqdo inuu muxuu ahay dowlad goboleed kastaaba uu la yimaado xildhibaano isagu uu markaa muxuu aha liis uu soo qortay oo si kastaba ha ku soo baxaane uu ku sido sallad uu ku sido uu muxuu ahaaye magaalada muqdisho la yimaado si ugu gorgortamo muxuu ahaaye madaxda dambe ee imanaysa ugu gorgortamo arrintaasi waxaan isleeyahay dee caqabadu weyn bay noqonaysaa oo waxay ka leexinaysaa doorashooyinka ujoodooyinkii doorashada loo galayay ayay ka leexinaysaa marka an waxaan isleeyahay de muxuu ahaaye qodobada kasoo yeedhaya waa muhiim qodobada musharaxiinta kasoo yeeraya ee muxuu ahay runtii warmutiyoodka kusoo saarayaan waa muhiim qayladhaanta ummadda soomaaliyeed iyo waxgaradkeeda kasoo yeeraya waa muhiim in la maqlo dhammaantood laakiin waxay u baahan tahay rabitaankii iyo howlgalkii siyaasadeed ee lagu xaqiijin lahaa in muxuu ahaaye la helo baarlamaan lagu kalsoonaan karo si ay u dhisaan xukuumad lagu kalsoonaan karo iyo madax lagu kalsoonaan karo aad baad umahadsanta haye senator xuseen haa akhyaarta waxaan horta meesha taalle waxa ay tahay doorashada dabcan marka oo nidaam lagu heshiiyey oo doorasho dadban nidaamkeeda la qoray habraaceeda la qoray habraacii aan lagu dhaqmaynin oo dabcan sida ay iska rabaan iska yeelanayaan dadkii loo idmaday inay maamulaan oo waxa oo dhanba boqolkiiba sagaashan iyo sagaal ay wada qaldan yihiin guddiga ma waxay wada sixi karaan boqolkiiba sagaashan iyo sagaal mise haddii boqolkiiba hal uu soo qaldamay inuu saxaa loogu talagalay su-aasha meesha taalla waxa ay tahay guddiyadan mataqaanaa iyo shaqadii loogu talagalay marka uu khilaafaad yimaado waxa ay ka shaqayn karaan oo ay xallin karaan xoogaa yaroo mataqaanaa problem kasoo noqday oo laakiin doorasho dhan oo wada frowd ah oo lagu wada shubanayo oo qofkii mataqaanaa murashax ahaa ama qofkii xildhibaan noqonaya banaankan lagu ogyahay ayadoo intii murashaxiintii kaleo dhan mataqaanaa banaanka ama iska samrayaan ama ay maxay ahayd ole ku ogaanayaan banaanka in uu murashax yahay aan dhehe xildhibaan yahay intii wax dooran lahayd ergaa iyo odayaalna in ninkan uu soo baxayo la ogyahay meeshaasu meel mataqaana waxyaaliin ma ahan doorasho wanaagsana la qaban karaa garbaduubka ayaa dalka mataqaana laga laga laga qaadi karaa marka doorasho wanaagsan weli waa la qaban karaa fursad ayaa jirto hala qabtaan leenahay alternative kale oo hadhowdii mataqaana dhibaato keeni kara dadkii aan loo horseedin hadda waa in dib loo saxaa waxyaabaha ka qaldan habraaci la saxaa fulintiisana si kastana haddii warqado lagu heshiiyey halkan yaaliin fulinta haddii aanay daacad ka ahayn qolada dowlad goboleedyada iyo qolyaha fulinaya iyo gudyadii howsha loo xilsaaray haddaanay daacad ka ahayn wax wanaagsanaanaya ma jiraan marka waa in rabitaan siyaasadeed iyo qalbi wanaag dowladnimo iyo wadaniyadii dal unaxidii ayaa meesha ka maqan waa in dalka loo naxaa oo ma aragtay doorasho wanaagsan loo qabtaa taas ayaa mataqaana ah midda lagu kala badbaadi karo cabdinuur waad dhegaysanaysaa dooda senator xuseen maxaad ugu jawaabi lahayd zaynab waa dhegeysanayey senatarka iyo iyo cilmiba waan- waan waan dhegeysanayey xildhibaanka su-aashaada marka hore haddaan ku hormaro anu waxaan aaminsanahay in go-aanka guddigu uu xal u noqonayo tabashooyinka qaar ee jira xal inuu u noqonayaan aaminsanahay waxaan saas u lehay waxaa weeye shaqada gu- guddiyada kala duwan loo xilsaaray ayaaba ahba in mataqaanaa ay ka daba tagaan hadba wixii cabashaa ama een- een- een baalmar habraaci la baalmaro in mataqaanaa ay toosiyaan ama ay qabtaan waa waajibaadkoodiiba loo egmada weeye sidaa hoos haddaan u- u dadegnana waan ognahay hadda ciladaha kuraasta lagu xayiray waan ognahay mid ka mida waxaan ogahay in lagu xayiray in da-dii dastuurka uu qabay in laga waayo mid ka mida murashaxiintii u tartamaysay kursigaas arrintan marka tusa- tusaadan usoo qaato mar dambe ma soo laaban karta marka haddiiba arrinta hadda la hakiyey cilada loo haysto haddii ma u malaynayo inay mar dambe dhici doonto musharax aan buuxinin da-dii musharaxnimada aan buuxinin inuu soo laaban doono ma qabo marka milis waxay ka dhigan tahay in xal uu u noqday go-aan guddiga sidoo kaleeto kuraasta qaar waxaa lagu haystaa in habraacyada qaan qaybo ka mid ah ay baalmarsanaayeen qaabka lagu doortay ay baalmarsanaayeen Eh, sidaan ognahayna habraacyada in hadda la saxay oo ay habraacyadaas maaragtay haddaba la bilaabay in maaragtay dib loo saxo baa hadda ka dhalatay go-aanka guddiga marka labadaa tusaale ayaa noogu filan in go-aanka guddigu uu xal u noqonayo waxyaabaha jira ee meesha yaalla Eh, sideedana sideedana wax boqolkiiba boqol lama heli karo waxaan aada uga duwanahay saaxiibka hadda hadlayey eh, senatarka haddii maba dhici karta wax boqolkiiba boqol saxsan oo sidii loogu talagalay sidii laga rabay ah maba dhici karto maxaa yeelay doorashada dhan baaba dadbanba ahba iyaga dhan baa waxay tahayba xal la gaaray heshiis la gaaray weeye ee ma aha wax mataqaanaa xaqa ma aha si- sideedaba shay markuu xal yahayna waa dareemi kartaa Eh, danta laga leeyahay waxaa waaye in lagaga gudbo marxad markaa taagan marka maanta dalka meeshu taagan maanta dhinac inuu oogu dhaqaaqo ayaan a- anu ahmiyadda siin lahaa inta la raadinayo waxyaaba sbesifiga ama hoos hoose la raadin lahaa in keliya la fiiriyo war meesha seeraha aan taaganahay xagga waa dhaqaaqnaa dhegaystayaal haddii aan idin xasuusiyo intiinaan dhowaan nagu soo biiray weli waxaynu ku dhex jirnaa barnaamijka faaqidaada oo maanta ku saabsan muranka hareeyey geedi socodka doorashada soomaaliya gaar ahaan golaha shacabka doctor cilmi waxaad ka mid tahay xildhibaanada waqooyi waxaa soo ifbaxay khilaaf hor leh oo la xiriira doorashada xildhibaanada waqooyi gudoomiye cabdi xaashe wuxuu dalbaday in la joojiyo een, doorashada lix iyo toban kursi oo kamid ah kuraasta golaha shacabka ee somalilan xubin ka mid ah een, guddiga doorashadana wuu ka hor yimid khilaafka maxaa keenay in uu soo rogaal celiyo iyadoo dhowaan ee, laga heshiiyey murankii labada garab ee siyaasiyiinta waqooyi
zeynab aan ku soo celiya waxa weeye eh, su- anigoo su-aasha ka jawaabaya Een, dabcan arrimahani muranka keenay waxay ka dhalanayaan xagga farsamada ayay ka dhalanayaan farsamadaas waxaa keenaya een, heshiisku wuxuu ahaa dabcan inay muxuu ahaye hogaamiyaan eh, eh, guddoomiye cabdi xaashi iyo mahdi iyagoo markaasi eh, weliba uu muxuu ahaayey uu dee taladeeda uu ku leeyahay qeyb weyn ee ra-iisul wasaaraha sida ku xusan heshiiskii eh, toddobiyo labaatankii may laba eh, muxuu ahaa sanadkan ee madasha laga heshiiyey taasoo mas-uuliyadda saareysa habsami u socodka doorashooyinka somalilan ra-iisul wasaaraha isagoo la tashanaya eh, guddoomiyaha iyo muxuu ahaayey iyo ra-iisul wasaare ku-xigeenka marka arintaasi waxay ahayd dee nidaam guud oo principal guud oo mabda guud lagu heshiiyey laakiin farsamo hoose u baahan tahay detailskeeda in faahfaahin laga bixiyo Eh, dabcan laba tiim oo isku biiray baa meesha muxuu ahaye yimid oo eh, dabcan doorashadan wada qabanaya Eh, inay moogtahay eh, soo baxaan eh, oo nin waliba uu danaynayo muxuu ahaye xildhibaanada ama eh, uu doonayo ama muxuu ahaye inay inay de tartanka ka qeyb galaan ayaa meeshii imanaysa doorashadan dadbanna mushkiladeedu waxa weeye dee marka erge kooban la xulayo oo guddi koobani ay soo xulayaan Eh, hay-adda lafteedu waxay u baahan tahay dee farsamo fara badan iyo isku miisaan fara badan iyo wadahadal badan iyo moogtay u baahan tahay Eh, taasaa markaasi waxaa keentay si transparencygu ay markaasi ay dee sax u noqoto in laga wada tashado kursi kastaba markii la qabanayo in loo sameeyo guddi soo xusha ergada boqol iyo kowda soo xusha isla markaana guddigaasi mxuu ahaye la faafiyo in la yaqaano muxuu ahaye guddigaasi ergada ay soo xulayaan ay og yihiin isla markaana ay ka qayb galaan maalinta doorashada goobjoog ay ka ahaadaan sidaa waxaa loo yeelayaa doorashadii hadda imika lixdii sideeddii kursi ee la qabtay ayaa waxaad moodaa muxuu ahaye inay kala aragti duwanaasho iyo wadatashigii loo baahnaa aan markaa laga yaabaa inay wax ka muxuu ahaye ay ka soo noqdeen markaa si loo xoojiyo transparency-ga ayaa markaa waxaa keentay bal intii laga hubinaya arrimaha ee meel laysla dhigayo ee muxuu ahaye si qoto dheer looga wada hadlayo habraacadoodana laysla dhammaystirayo in bal horta loo kaadiyo oo dib loo dhigo oo la hakiyo doorashada dambe ee muxuu ahaye intii ka dambeysay sideeddii kursi ee la qabtay marka taa un bay ku salaysan tahay dee hogaanka sarena wadahadalkiibaa weli u socda guddiga lafteeda muxuu ahaye in arrimaha lagu tababaro oo aad iskula jaan qaadaan baa yaa socota oo habraacyadaa la fahamsiiyo wax transparency oo laysla ogyahayna ay meeshaasi ay ka soo baxaan taasaa hakinta keenay waxaan rajaynaynaa in muxuu ahaa yaamaha soo socda lagu guulaysan doono haddii ilaah yidhaahdo
senator xuseen arinta gobolada waqooyi waxay ka mid ahayd caqabadihii ragaadiyey doorashooyinka mar kale waxaa muuqda loolan u dhexeeya gudoomiye cabdi xaashi iyo ra-iisul wasaare ku-xigeenka bal ka waran saameynta ka dhalan karta khilaafkan xilli kuraasta qaar lagu doortay ee magaalada muqdisho
waad mahadsantahay saynabey dabcan sidaa uu doctor cilmi u sheegay heshiiskii hore u degsanaa labada oday ee gudoomiye cabdi xaashi iyo ra-isul wasaare xigeenka mahdi guuleed ayaa ka mas-uul ahaa ayadoo uu ra-iisul wasaarahana mataqaanaa u ahaa geedfadhi u ahaa sababta saameynta guud ee mataqaanaa doorashada dhibaatada ka socota ayaa halkaana saamaysay kuraas ilaa hadda la doortay gobolada waqooyi waxaa dabcan ku jira sida kuwa mataqaana koonfur galbeed iyo lagu doortay ma aragtay iyo iyo iyo galmudug ay u egyihiin waa isku tibo waa isku style sidaa darteed mataqaanaa in haddee qeyb ka mid ah ay ku qanacday sida ay wax u socdaan inaanay sax ahayn gaar ahaan gudoomiye cabdi xaashi waa ku ammaanaynaa waxaanan leenahay ku adkayso ra-iisul wasaarahana waxaan leenahay si gaar ah guud ahaanba doorashada soomaaliya ayaad mas-uul ka tahay waxaa lagaaga fadhiyaa inaad dalkan badbaadisid si gaar ahna waxa tusaalaha inaad mataqaanaa shaqadii si fiican u qabatay oo ummadda soomaaliyeed kaa fiirinayaan sida gaarka ah gobolka banaadir kuraasii tiile ee somalilan iyo gobolada reer banaadirga ayaa lagaa fiirinaya marka waa in mataqaanaa jidkii saxda lagu soo celiyaa oo dabcan marka aad arkaysid in guddiyadii siidka ee somalilan shaqadii lagu sii daynayo waxaad arkaysaa qolo ka mid ah inay mataqaanaa dhinac u riixayso ama la isu riixayo oo ishaysadkii dib usoo noqday ha laga daayo ha la saxo ha la isku afgarto is-afgarashada markay jirtay waxaa tusaale kaaga filan aqalkii sare ee somalilan sida wanaagsanayd ee loo doortay adayaad arkaysay sidaa darteed jidka saxda ha lagu soo celiyo doorashada ra-iisul wasaarahana doorkiisa ha qaato oo soomaaliya oo wanaagsan oo gacmaha ishaysata oo doorasho dabcan boqolkiiba boqol hadda saxmaysaa ma jirto laakiin doorasho boqolkiiba boqol wada qaldanna soomaaliya kama soconayso waana la diidi doonaa waana la hor istaagi doonaa yaan lagu fikirin marka in mataqaana waxaan soconin ummadda lagu socodsiiyo maasanta kala aragti duwanaanshaha yimid ee labada garab ee heshiiska horey u gaaray dib u dhac ma ku keeni kartaa nidaamka doorashada ku socota cabdinuur
siinay walaala horta khilaaf walba oo ku soo kordha arrimaha doorashooyinku xaqiiqo weeye inay saameyntooda dibidhacnimo ay la imaanayaan waa xaqiiqo oo taasi marnaba meesha kama saarayno waana soo aragnay doorashada soomaaliyaba inay heerka soo gaartay maanta waxaa keenay khilaaf jira ayaa keena runtii iyo hadduna khilaaf jiri lahayn mar hore iyo doorasho qabsoomi lahayd doorashada marka markaan kasoo tagno arrintaas khilaafaadka hadda kusoo kordhay madaxda somalilan hagayay doorashada gobolada waqooyi hagayey ana waxaan aaminsanahay waa khilaaf siyaasadeed wahay runtii waxaan hadda in la baarbaaro u baahan maa waxaan in la raadiyo u baahan maa waa waxaan iska fahmi karno waa khilaaf siyaasadeed weeye wax hadda soo kordhay wixii kaleoo farsamaa ama dee maarata habraacyaa ama barnaamijyaa haddee guddiyana waa jiraan iishuuga gobolada waqooyina xafiiska wasaaraha ayaaba loo hosgeeyey sidii ay ku xusnayd heshiirka siyaasadeed ee la gaaray marka dee looma waayi lahayn maarayn kale laakiin waxaan aaminsanahay inuu yahay khilaaf salka ku haya arrimo siyaasadeed maamul goboleedyada qaar weli doorashada golaha shacabka kama bilaaban ee doctor cilmi sida uu ahaa qorshuhu jadwalka doorashada soomaaliya muddadii loogu talagalay dib ayuu uga dhacay maxaa ka dhalan kara dib u dhacaasi oo marar badan soo noqnoqday
zaynab muxuu ahaa mar kale ku celiye waxa weeye de puntland iyo jubbaland runtii waxaa laga filayay inay doorashada bilaabaan oo isku xilli bilaabaan mushkiladda meesha haysatahay waxa weeye doorashada muxuu ahaaye golaha shacabka ama doorashada guud ahaanba waxay ahayd in xilliga ay bilaabmaysa iyo xilliga ay dhammaanayso la muddeeyo oo ay muxuu ahaaye la qeexayahayd habraacyadeedii iyo diyaargarowgeygana si wanaagsan muxuu ahaa loo agaasimo ayay ahayd anu waxaan isleeyahay mushkiladda ugu weynay jirtaay waxa weeye rabitaan siyaasadeed iyo diyaar garowgii loo baahnaabaa meesha aada iyo aada runtii u hooseeya waxay ahayd madashu inay arrimahan oo kale iskaga timaado oo kulan la qabto oo lagu gorfeeyo oo runtii muxuu ahaye diyaar garow qaran la sameeyo si doorashada loo xaqiijin lahaa laakiin taasi ma jirto waa laga yaabaa duruufo gaarah inay dowlad goboleeda qaarkood haystaan ha noqoto muxuu ahaye puntland ama dee jubbalandba ha noqotee qaabkan ay doorashadu ku socotaana dee si habqana weeye si muxuu ahaa doorasho lagu tilmaami kara maaha doorashadiina guud ahaan waxaa hadheeyey khilaaf iyo dib u dhac baa hadheeyey taariikhdana sidaas muxuu ahaa ku galaysaa marka waxaan isleeyahay anuu runtii day qaabkan ku sii socotaay guud ahaanba inay doorashadu istaagto ayay muxuu ahaa qarka u saaran tahay marka anu aad baan muxuu ahaaye odhan lahaa mar kale in ummaddu ay muxuu ahaaye madashu ay iska aragto oo arintan la jadwaleeyo oo xili loo yeelo oo sida warqada ay ku soo saareen runtii midowda musharaxiintu qodobada ay soo saareen qodobo weynoo runtii mxuu aha wax ka qaban kara wax ka tari kara mxuah hufnaanta doorashada weeye iyo qabsoomideeda marka ma jirto wax muxuu ahaye cudurdaara oo dibudhacan doorashada qaabkan ku socota muxuu ahaye loo yeeli karaa runtii aad buu u yaryahay waa mahadsanta doorashada soomaaliya dhowr jeer ayay dib u dhacday marar badan ee senator xuseen beesha caalamkuna waxay sheegtay in loo baahan yahay in doorashooyinka soomaaliya la dhammaystiro sanadkan si looga baaqsado dib u dhac dambe oo yimaada daahfurnaantana la ilaaliyo ma kula tahay in muddada la haysto oo bil xitaa ka yar wax lagu dhammaystiri karo saynabey waad mahadsan tahay dabcan doorashadan waxaad moodaa in magaceeda hadday u baahan tahay in doorasho laga bedelo sababtoo ah mataqaana waqti ay dhammaanaysaan la aqoonin toban jeer baa jadwal lasoo sameeyey waqtigaasaa lagu dhammaynayaa layidhi aan la sameynin waxaad moodaa marka labadii sano ee extensionka in la isku fulinayo aniga hadda dabcan mataqaanaa in hadda su-aashaa la isweydiiyaba ma meesha kumama jirto oo ah in ma aragtay december ayaa doorasho lagu dhamaynayaa meesha maba bilaabanba doorasho ma bilaabanba aqalkii sare oo magacaabid iska ahaabaa mataqaanaa lasoo dhamaystiray golihii shacabka ma bilaaban sidii loo bilaabi lahaa in mataqaanaa laga shaqeeyo oo qaladaadkii hadda ay ku bilaabatay meelihii ay wax ka bilowdeenna la saxo ayaan aniga u arkaa dhibaato weyn baa uu dalka mataqaana ay u keenaysaa haddeerba dal macno leh ma nihin oo ma aragtay dhibaato weyn baan haysata laakiin intii yareyd oo la isku soo mataqaana ururinayabaa ay dhibaato kusii tahay oo ah in ahmiyaadkii ama prioritieskii wadanka uu lahaa oo dhan aan laga shaqaynaynin oo ma aragtay beeshii caalamka ee kaalmada ummadan siinaysay ayaga naftooda mataqaana ay dib u gurasho wadaan dabcan dhibaato weyn ayaa ay ku haysaa doorasho kusheega socota oo aan meelna u dhammaanin meelna u soconin dhammaadna lahayn marka haddee in mataqaanaa dhammaad loo sameeyo la isugu yimaado habraaceeda la saxo wakti ay dhammaanayso wakti ay bilaabanaysana loo sameeyo ayaan mataqaana isleeyahay waa looga bixi karaa insha allah doorashada guud ahaan waxaa hareeyay khilaaf iyo mugdi badan cabdinuur gabagabadii ayaan isla soo gaarnay xalka muxuu yahay si loo dhammaystiro howsha harsan oo loogu dhaqaaqo doorashada madaxweynaha
sini bolale anigu runtii horta caqabada hadda ugu weyn waxaan u arkaa inay tahay middan aan wada arkayno ee ah labada deegaan doorasho oo horeyna loogu heshiiyey laakiin haddana ay caqabado ka jiraan marka haddii xiisadaha soo kordhay iyo caqabadaha jiri hore u jiray xilligii doorashooyinka loogu heshiinayay oo in lagu heshiiyeba marka hore caqabada ugu weyn ee in lagu heshiiyaba diidanayd hortana ay tahayba meelaha hadda aan sheegayno tiibaa maantana horta sinibay taagan oo u baahan in laga gudbo haddii marka loo helo xal loo helo meelaha hadda aan sheegayo haddii xal loo helo an waxaan aaminsanahay in automatically doorashadiina ay dhamaysabi karto madaxweynihii doorashadiisina markaa la guda geli karo marka maamulada hadda aan bilaabin doorashada cilada ugu weynaa haysata waxaa ugu badan intaa aniga ka warqabo meelahaas marka jubbaland hadeegado waxaa waaye meel ma saara arrinteedii meel ma saara maamul goboleedka jubbaland gado intuu tago doorashadii kama qaban karo hadee in kismaayo lagu qabtana waad ogtahay weli buu qabaa maaragtay heshiiskii yaa weli taagan marka inkastoo hadda aan ogahay in uu jiro wadahadal hoose oo u dhexeeya madasha u dhexeeya oo lagu xalinaya arrimaha ay jiraan insha allah waxaan rajeynaa mar walba oo arrimaha la xaliyo in caqabadda ay dhammaan doonto loona gudbi doono insha allah doorashadii madaxweyneha intaasi ayaanu dhagaystayaal kusoo gebagabaynaynaa barnaamijka faaqidaada toddobaadka waxa ay gala qaybgalay doctor cilmi maxamuud nuur oo ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya sanatar xuseen sheekh maxamuud mudane ka tirsanaa aqalka sare ee baarlamaanka iyo cabdinuur maxamed yuusuf siyaasi ahna mudane hore inta barnaamijkan mid la mid ah ku kulmi doona dhagaystayaal sidaa iyo nabadgelyo
mahadsanida seynab abuukar maxamed ay ahayd oo soo jeedinaysay faaqidaada toddobaadka halkaad weli nagala socotaan dhegaystayaal waa laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegaysanaysaan washington